warar dheeraada ayaa ka soo baxaya shil gaadhi oo bishii hore dabayaaqadeedii ay ku dhinteen wiilal soomaaliya magaalada melbourne ee dalka australia wararkaas oo uu soo bandhigay booliiska victoria ee dalkaasi sida uu kusoo warramaya wariyaha v o da qaaradda australia ibraahim cumar baafo
booliiska victoria ayaa sii daayay muuqaalo muujinaya in wiilasha soomaalida ahaa ee saddexiylabaatankii sebteembar shil gaariha uga geeriyoodeen waddo weyn oo ku taala xaafadaha galbeed ee magaalada melbourne muuqaaladan ayaa muujinaya in saddex gaari kale oo yaryar ah inay eryanayeen wiilashan xilliga ay shilka galayeen laakiin weli booliisku waxa ay wadaan baaritaano ay ku xaqiijinayaan cidda ka dambaysay shilka wiilashan da'da yar ee ku nafwaayey hooyada dhashay ilyaas ibraahim oo shan iyo toban jir ahaa ayaa v o eda u sheegtay inay aad ay ugu walwalsan tahay qaabka ay wiilashooda u dhinteen aamine axmed oo ah hooyada dhashay mid ka mid ah wiilasha ayaan weydiiyey muuqaalada booliisku ay soo bandhigeen kadib sida ay dareemeen waxaan dareemay meesha laguma qiyaasi karo qof caruurtiisa ka maqanta oo caruurtiisa laga dilay oo wax maaragtay maaragtay maantana aan arkayna caruurteenoo la ceysanaya caruurteena dadoo daba taagneed oo ujeedna waxaana inayna cadaalad ahayn ilmuhoo iska coranay shil inayna gelin in naloo caddeeyo caruurteena xaqi iyo dhibkii la gaarsiiyey dadka gaarsiiye naloo qabto dowladdana ay noola timaado sharci saa oon ugu faraxsanaano annagana dhibkana gaare aan u ogaano aamina ayaa ka codsatay dowladda victoria cadaalad inay helaan wiilashooda waxaana ay sidoo kale sheegtay in kiiska wiilasha shilkooda uu dheeraaday waxaan u malaynayaa in annaga weli waxaa naloo qabtay ayna jirin aan dowladda ka codsanayna inay annaga xaqeenna iyo dhibka meetow maanta nahaystaan wax nagala qabtaan cadaaladda dowladda waxyaabaha waqti dheer ay qaadata inay ilmahayna cadaaladda soo saaraan xaqoodana bannaanka keenaan waayo markii muuqaaladan dambe ay soo baxeen idinkuma ku dhiirateen markii inaad looyer ama garyaqaan aad qabsataan si aad ugu doodaan dhimashada wiilashan taas diyaara unahay intaas waxaan sugaynay in ay dowladda aan ka warsugno ayaga aan maaragtay waxay noo sheegaan aan intaa timeka leeg aan waktigaan dheer u qaadanay annagoo diyaar waayn inaan looyer qabsano haddana looyer inaan qabsano cadaaladdaa keenaysa laakiin ayagaan ka warsugayna boolisku waxay sheegeen in wiilasha la ceersanayay oo sida kamerada c c t v-du ay ka muuqatay in baabuurkoodii ilaa saddex baabuur kale ay daba eryanayeen ay ka baxsanayeen yaad is leedahay marka wiilashan waa ay ceersanayeen amba haddii aad tilmaan ka bixiso wiilkaaga iyo wiilasha kaleba dee oo soomaalida oo shilka ku geeriyooday amba ku dhaawacmay yay xiriir lalahaayeen yaad ku tilmaami kartaa wax ay xiriir la lahaayeen ma jirin laakiin dadkan dad ka dambeeyey inay diraan oo ceyrsanaya oo waxyaabaha ku ceyrsanaya aan ujeednay videoga aan ka aragnay hadda dhibkaas weynoona haysta dhib nooga daran oo extra weye dowladda waxaan ka codsanaynaa arrinteena inay degdeg u caddeeyaan caruurteena dhibkana gaarina ay naga soo xaalmarayaan ugu dambeyn marka waalidiinta soomaalida maxaad ugu baaqaysaa oo arrintan markii ay dhacday kadib waxaa ugu baaqayaa in maanta dhibkana gaaray ayna mar dambena gaarin aan laga diyaargaroobo dowladdana ay garab nooga noqotay ilmaheena dhibkan oo kale inuuna mar dambe soo gaarin booliiska ayaa sheegay inay hayaan dad looga tuhunsan yahay inay eryanayeen wiilashan welina waxa ay wadaan baaritaano la xidhiira shilkii sebteembar ee wiilashan ay ku dhinteen ilyaas ibraahim waxa uu ku dhashay magaalada hamilton ee dalka new zealand austraaliyana waxay u soo guureen isagoo lix sano jir ah sidaa ii sheegtay hooyadiis aamino axmed saddexiyo labaatankii sebteembar ayay shilkaasi gaari ugu dhinteen isaga iyo wiil kale oo toddobiyo toban jir ahaa waxaana lagu aasay magaalada melbourne sagaalkii oktoobar lix iyo toban cisho kadib geeridooda ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya